faaqidaa daa wararka maxamud kaafi ayaa aalaaba barnaamijkan raadiyo muqdisho ka soo daaya
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa kulanti waxaana wanaagsan kheyrta wada naga dhegeysataa idilkiinba meel weliba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada wadahan oo kale aad ka dhegeysataan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka faaqidaada waxaan kaga hadli doonaa wararkii ugu dambeeyey coronavirus wiil soomaali ah oo la sheegay inuu ku dhacay ayana akhbaar ayaana kaga haynaa haddaba adduunku muxuu ka leeyahay daawada la sheegay in la helay waan eegi doonaa iyo weliba akhbaaraadka ugu dambeeyey tallaabooyinka ay qaadayso dowladda ee ku aadan ka hortagga caabuqa coronavirus barnaamijka waxaa igala qaybgelaya oo ila falanqeynaya qaar ka mid a wariyaasheenna cabdikariin aadan iyo sidoo kale cabdirasaaq shiine anigoo maxamed kaafi aan la socodsiinaya waa mar kale ee faaqidaada
ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada ayaan maanta ku faaqidaynaa wararkii ugu dambeeyey coronavirus cudurkan oo adduunkao dhan laga yaaban yahay sidoo kalena khatar ku ah ee nolosha dad badan oo adduunku nool oo waayeel iyo dadka cudurada qaba ay u daran yihiin ee waa tahay waxaan ku hormarayaa cabdikariin aadan cabdikariin ee waxaa leeyahay qof soomaali ah ayuu ee xanuunkan haleelay iyadoo maalmihii ugu dambeeyay soo baxayeen warar sheegayay in soomaalida ku nool yurub ay khatar wajahayaan ku aadan fayraskan bal waxaa la sheegay in jarmalka uu jiro wiil soomaali ah wiilkaasi ayaa wuxuu u warramay wakaaladaha wararka bal aanu eegno qaabka uu u warramay iyo sida uu haye wararka ugusoo ay usoo qoreen dalka jarmalka ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaala qaaradda yurub ee daalaad dhacaya dhibaatada ka dhal- ka dhalatay xanuunka safmarka ah ee coronaviruska ee aada u bacan ee ku haya dalalka ka badan in ka badan aan idhaahda boqol iyo konton waddan sidoo kale jarmalka ayaa waxaa ku nool soomaali badan gaar ahaan ninkaani wuxuu ku nool yahay magaalada yidhahda hamburg maxamed cabdi jaamac ayaa magaciisa la yidhahdaa magaalada hamburg uu degan yahay ayaa markii ugu horreysay cudurkaasi laga helay kadibna waxa uu ka warramay qaabka cudurku uu yahay iyo sida ay uu saameyn uu leeyahay inkastoo uu markii hore uu tegay isbitaal kadibna eh, afar sax kadib ayaa loo sheegay inuu uu gurigiisa Inuu joogo fayraska oo qabo.
cudurkaasi fayraska qabo bal aynu egno markuu isbitaalka tegay waxa uu la kulmay isbitaalkii baan tegey buu yidhi bay iga dhacaan bay iga qaadeen kadibna xaafadii ayaan iska tegey oo anigoo kusoo anigaa kusoo wacin ayay yidhaahdeen ilan jawaabtu waxay qaadataa afar labaatan sac marka wax yar kadibna waxay ay ii dhiibeen buu yidhi guntada guntada wax la- macnaha bahal kulul bad- ayay macnaha eh, qofka la siinayaa oo Ah.
xabadka uu gashanaya Mm.
kadibna laba jeer markaa kashay kadib waad iska tegeysaa xaafadada aadaysaa mar dhow bay isoo waceen buu yidhi waxayna ii sheegeen inaan cudurka qabo bay igu dhaheen laba toddobaad kadibna laba toddobaadna waa inaad gurigaaga joogtaa oo aadan bixin oo karantiil ahayd ah karantiil oo kale Een, ma jiro meel eh, lu- xero lagu xereeyo- lagu xereynayo qofka sida uu sheegayo maxamed een, gurigiisa ayuu xero ahaan u u joogayaa Mhm.
si uusan dadka u gaarsiin maxamed ayaa waxaa kale uu sheegay in calaamadaha ay uu isku arkay ay ka mid tahay inuu baaritaanka sameeyey ka hor waxa uu isku arkay qadho badan een, dhafoorka xanuunaya waxaa kaloo igu dhacay buu yidhi riiraxyo luuntoo iqalalaysa i xanuunaysa kabacdina hargab ayaan u qaatay buu yidhi waxaan dareemay buu yidhi wareer dhigaha i xanuunaya Mm.
ma- meel walba jir ka mid a damqanaysa labada dhafoor aada u kululaanaya ama xanuunaya tabardarro qofax qandho iyo jirka oo markaasi aan ka bixinba muxuu ahaay qandhada sidaas kadib ayaan waxaan ku ogaado dhahay aan aan- aan- oo saas- Fayraska ayaan u ugu tagay, dhahay.
aan fayraska inaan qabo ayaan ku qaatay marka een, waxaa jirta cabdikariin marka waxaa leeyahay eh, eh, wiilkan keligiis maaha soomaali kale oo wadamada yurub jooga ayaa fayraskan uu ku dhaca marka maxaan ka ognaa Eh, waxaan ka ogaan karnaa kulley soomaalida dadka deg- meesha deganay kamid yihiin Eh, een, wadankii o dhan oo halikeeyey siiba talyaaniga oo kale een, soomaali badanaa ku nool oo qaar ay dhaleen qaar ay u dhasheen Hmm.
marka een, awoodaha jirka qofka biniaadanka ayaa haddana waxaa waaye dhina- waxay ku kala duwan yihiin qofka afrika ku dhashay iyo qofka halkaas ku dhashay aad ay u kala duwan yihiin Een, dadka halkaas ku dhashay qabowga iyo jirkooda aad bay isu yaqaaniin cuduradaana way way kamid yihiin virusyada ay jirkooda ku nool kamid yihiin waata cabdikariin waa mahadsantaha waa kugu soo laabanayaa Eh, hadda waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyey ee fayraskan iyo adduunka waxa uu ka qoray waryahayga cabdirasaaq shiin ayaa qaybta kale stuudiyaheena jooga cabdirasaaq bal inoo waran maxaa ugu dambeeyey caalamka waaya maxamed kaafi aad iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo cabdikariin wararkii ugu dambeeyey haddii aan kusoo koobo ra-iisul wasaaraha wadanka talyaaniga oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in la xiri doono dhammaan goobaha ganacsiga ee aan muhiimka ahayn oo ay warshado ay ku jiraan xilli wadankaas uu aad een, ula tacaalayo xakamaynta faafidda een, cudurka halista ah ee safmareynka ah ee adduunka dhibaatada ku haya ee coronavirus ra-iisul wasaaruhu waxa uu shacabka u xaqiijiyey in een, dukaamada farmashiyaasha een, banaanka iyo adeega een, boostada ay sii shaqeyn doonaan oo aysan xiri doonin dowladda oo isaga hogaanka u hayo een, dhinaca kale waxaa jira howlwadeeno caafimaad oo u dhashay een, dalka kuuba oo ka kooban dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad een, iyana waxa ay ku wajahan yihiin gobolka la yiraahdo lombardia oo ah oo ku yaala waqooyiga dalka talyaaniga si ay gacan u siiyaan dhakhaatiirta talyaaniga ee la tacaalaya cudurka coronavirus Ee, lombardia waxa uu dhacaa waqooyiga wadanka talyaaniga een, shacabka halkaa ku nool dhibaato badan ayaa ka haysata een, cudurkan oo een, dad badan ayuu soo ritay oo qaarkood ay u geeriyoodeen een, dhakhaatiirtan kuuba ka socotana waxa ay sheegeen een, in ay ka gacan siin doonaan dhakhaatiirta talyaaniga si si cudurkaas loo xakameyn lahaa howlwadeenada caafimaadka ah ee ka socda kuuba ayaa gaaraya maxamed een, ilaa iyo een, konton een, dhaqaat konton isugu jira dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal waxaana la sheegay in een, ah, tiimkan lasoo saaro een, xiliyada xaalada bini-aadanimo ee aadka u adag ay adduunka soo wajahdo
Eh, waa taa waa mahadsantaha shiina waa kugu soo laabanayaa Eh, talyaaniga waxaa leeyahay cabdikariin eh, meelaha ugu khatarta badan ayuu ka mid yahay dhimashadana hadda saa-id ay u korortay shiine ayuuba gaaray haddii uusan ku eh, Ku dhaweyn.
eh, ku dhaweyn marka waxaa waxaa kaloo ugu dambe- jira wadamo kale oo sidaas oo kale u ku lowlow oo oo Ha, talyaaniga ilaa ka xogta ugu talyaaniga oo dambeysa.
xaduntii waxay naqatay marmar waxaa la yidhahdaaba xaduntii labaad ee huwana oo markaasi wadamo badan ayaa soo gurmada sida shiinaha kamid ah waxaa kaloo kamid ah kuuba sida hadduu cabdirasaaq uu ka lawaajiyey Een, waxaa kaloo jira wadanka bolivia ayaa maqlaya inuu isna uu uu macnaha sidoo kale waxaa kaloo jira wadamo badan oo markaasi haatan oo markaasi oo weli oo cudurka la daalaa dhacaya sida spain Een, ingiriiska oo kale oo ka yaraaday xoogaa laakiin wax dad badan hal mar ayay ku dhinteen kenyada oo kale waa laga sheegay marka bal aan eegno jarmalka ayaa hadda uu mar dhow wax la- wararka ugu dambeeyey hogaamiyaha jarmalka angela merkel ayaa toddobaadkii hore waxa ay ka digtay in boqol kiiba toddobaatan dadka dalkaasi ay suuragal tahay inay qaadaan cudurka coronaviruska maadaama ay xuduudo ay la- ay- yurubta ay ka mid yihiin dhan kalena waxaa kale oo sare usii kacaya tirada dadka uu cudurkaasi ku dhacayo ee ku sugan qaaradda yurub iyadoo markaasi dowlad dowladahuna ay ku dhawaaqeen lacago ay dhaqaalo ay ku kabayaan oo sheegeen macnaha waddan walba wuxuu ku dhawaaqay lacago tiro badan oo ugu talagalay cudurkaasi si looga hortago oo markaasi een, xagga nadaafad oo kale iyo waxyaabo tiro badan sidoo kale waxaa kaloo jira een, dunida oo dhanna cudurkaasi waxaa u dhintay oo kor ay u dhaaftay ilaa iyo laba iyo toban kun oo qof oo kiis ayaa la xaqiijiyay in cudurkaasi ay haatan ay ku dhowdahay ilaa iyo saddex boqol oo qof halka oo in ka badanna sagaashan qofood ay qofna cudurkaasi uusan ka bogsanin wiilka soomaaliga ayaa waxaa ku noolaya jarmalka oo markaas laga helay cudurkaas coronaviruska waxaa kaloo la sheegayaa in laga walwalsan yahay soomaalida kale ee lagu arkay cudurkaas maadaama uu dad soomaali ula nool yahay soomaalina waa garanaysaa in- inay qaraabsalaan iyo ay isu tagtagaan maadaama uu jarmalkan uu ka mid yahay weli wadamada aan xakameynin ama aan ku amrin dadkooda in ay guryaha ku- ku sugnaadaan waa taa waa mahadsantahay shiine
Hay, een, haddaan cabdikariin arrintiisa aan kusii daro dhinaca bolivia markii aan aadno dowladda kumeel gaarka ah ee ka jirta wadanka bolivia ayaa waxa ay dib u dhigtay doorashada madaxtinimo ee dalkaas maadaama dalka oo dhan maanta laga bilaabo muwaadiniinta wadankaasi ku nool karantiin la geliyey mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka dalka bolivia oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in in la hakiyey doorashada wadankaas muddo laba isbuuca maadaama shacabka wadankaasi ku nool karantiil buuxa la geliyey balse ilaa hadda ma aysan sheegin xiliga rasmiga ah oo doorashadaas ay dhici doonto waxaana dib u dhaca doorashada bolivia dhibaatada ugu badan ama sababta keentay in dib loo dhiga ay tahay cudurkan dhibaatada adduunka ku haya ee coronavirus oo muwaadiniinta wadankaasi dhammaantoodba karantiin la geliyey hal gobol ma ahan ama hal magaalo laakiin dhammaan wadankaasoo dhan muwaadiniinta ku nool weeyaan maxamed haddii aan aadno ood io ogolaata dhinaca qaaradda africa aan fiirino qaaradda africa dalka uganda ayaa waxa uu qeyb ka noqday dalalka xaqiijiyey in cudurka coronavirus uu gaaray ugandho waxa ay leedahay hal qof oo dalkaasi u dhashay ayaa waxaa ku dhacay cudurka coronavirus xukuumadda kambala iyadoo taa eegeysa waxa ay gebi ahaanba ay ku dhawaaqday in ay joojisay duulimaadkii caalamiga ahaa ee dalkaasi imaanayay dhinaca dibadda sidoo kale dadka wadankaasi sidoo kale dowladda wadanka uganda waxa ay sheegtay dhammaan xuduudaha in ay ay xireen waxaa waxaa kaloo jira in mar sii horeysay dowladda wadanka eritrea iyo weliba dowladda angola iyana inay xaqiijiyeen in cudurkaasi laga helay muwaadiniin dalalkaasi u dhashay haddii aan ku laabto dalka shiinaha oo cudurkan uu kasoo bilowday waxaa la helay ilaa iyo afartan iyo lix qofood oo hor leh ayaa laga helay cudurkan halista ah ee coronavirus xili magaaladii uu kasoo bilowday cudurkan dhaqaatiir joogta ay ku dhawaaqeen in cudurkaasi laga suuliyey bal waxaa la sheegayaa dowladda wadanka shiinaha waxa ay ka hadashay muwaadiniinta dalkooda u dhashay afartan iyo lixda gaaraya cudurkan laga helay iyaga oo tilmaamay in dhammaan muwaadiniintan ay dalka dibaddiisa ay ka yimideen iyagoo cudurkan qaba maxamed
waa mahadsantaa shiina waa kugu soo laabanaya cabdikariin aan siinayaa cabdikariin waxaa leeyahay wadamada qaar daawooyin ayay soo saareen oo ay kula tacaalayaan coronavirus wadanka jarmalka oo kalea ka mid ah marka daawooyinkan ilaa iyo hadda maxaa laga ogayaa sidoo kale maraykanka waxa uu sheegay in daawadii malaariyadoo kale loo isticmaali karo coronavirus
horta sideedaba daawooyinkan way jiraan wadamo qaarkood ay sheegeen waxaa kaloo aan tusaale ahaan aan usoo qaadan karnaa in laba kun iyo shan laba kun iyo shantii markii wadanka uu ku dhacayay cudurkan yirahda kudoolyaha wax badan oo dadka aada u halikeeyey loo qaadan jiray markii dambe mar aan wareystay doctor cusmaan dufle oo u sheegay in loo qaadan karo daawada muxuu ahaa malaaliyad oo kale waxaa jirtay xilligaasi mar aan la socday wafdiga ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi aan wadanka aan nimid kadib markaasaan la siiyey daawadaasi aad sheegaysa sida kole malaariyad oo kale marka cuduradan oo hadda saan u faafaya waxay badankood ay la mid yihiin cuduradan oo ku dhacaya muxuu ahaa sida malaariyad oo kale waay maadaama marka malaariyisku jiro kale oo markaasi oo laga hortegayo sidaada kale waxaa kaloo madaxweynaha maraykanka marka ku doodaya in loo baahan yahay in daawadaas malaariyada loo isticmaalo coronavirus marka layskumana raacsan adduunka laakiin ilaa hadda daawooyinka warbixinada laga qoro caalamka marka akhrisay daawooyinka loo isticmaalo ilaa hadda wax isbedel ah oo laga dareema jiraan wadanka shiinaha ayaa waxaa wadanka u sameeyey si aad ogeedba in oo tobanbir uu ku dhisay intaas isbitaalle iyo daaweyn badan iyo laakiin se waxaan kaloo maqlayay in buufs uu jiro oo hawada la buufinayo waxyaaba tira badan laakiin daawo la qaadanayo oo tayadeeda inta la eg tahay iyo qaabka inta loo qaadanayo ilaa hadda macaqaan maraykanka inuu sharxay in kale midaas kale waa inaan la kaashanaa inaan dhakhaatiirta aan weydiinaa qaabka oo daawada loo qaadan doono iyo si kale waa mahadsantahay cabdikariin ayuu ahaa waxaan ku laabanayaa cabdirasaaq cabdirasaaq wararkii ugu dambeeyey ee go-aanada dowladda kasoo baxay iyo waxaan ogeyn in kulamo ay jireen sidoo kale maamulka hawada ee laba maalin ee la fasaxay duulimaadka caalamiga ah marka akhbaaraadka ugu dambeeya maxamed aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaa jiray in shalay gelinkii dambe wasiirka duulista hawada soomaaliya uu la hadlay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya islamarkaana uu sheegay in muddo laba cisho ah dib loo furay duulimaadyadii caalamiga ahaa oo dowladda soomaaliya ay hore ugu dhawaaqday in la haakiyey sababo la xiriira sidii waddanka looga xakameyn lahaa cudurkan halista badan ilaahay naguma keene wadamada adduunka dhibka ku haya ee coronavirus wasiirkuna mar uu la hadlay raadiyo muqdisho waxa uu sheegay in cudurkan dhibka badan dartii markii horeba loo hakiyey duulimaadyada caalamiga ah hase yeeshee waxa uu sheegay in muddo laba cishaa dib loo furay sababaha oo aan weydiino wasiirka waxa uu xusay in muwaadiniin badan oo soomaaliyeed ay ku xayiran yihiin qaar ka mid ah garoomada caalamka taana ay keentay dowladda oo shacabkeeda u danqanaysa in dib loo furay muddo laba cisho ah dhinaca kale waxaa jiray maxamedow war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxaana la sheegayaa wasaaradda caafimaadku ay sheegaysaa iyada oo tix raacaysa go-aankii kasoo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya wasaaradda caafimaadka iyona tillaabooyin kale oo la xiriira dhanka caafimaadka ah ay qaadayso wasaaradduna waxa ay soo saartay liis la karaantiili doono haddii muwaadiniin soomaaliyeed ay ka yimaadaan dalalka qaarkood oo cudurkan sida ba-an oo ugu faafay liiskaasna dalal badan baa ku xusan oo waxaa la sheegayaa in soomaaliya haddii ay muwaadiniin soomaaliyeed oo dalalkaas ka yimid ay soo gaaraan ilaa iyo muddo afar iyo toban maalin ah la karaantiili doono ilaa iyo afar iyo toban wadan waaye maxamed haddii aan aqriyo dalalka haddii laga yimaado ama dadkii ka yimaado oo soomaaliyeed la karaantiili doono waxaa ka mid ah waxaa kow ah waddanka shiinaha oo cudurkan uu kasoo bilowday waxaa laba ah wadamada qaaradda yurub oo cudurkan dhibaato badan uu ku haya sida wadanka talyaaniga dalal uu ka mid yahay waxaa wadanka saddexaad ah wadanka mareykanka wadanka afraad waxaa ah wadanka kuuriyada koonfurta kuuriya waxaa wadanka shanaad ah australia wadanka lixaad waa canada wadanka toddobaad turkiga wadanka sideedaad waa bakistan wadanka sagaalaad waa masar wadanka tobnaad waa hindiya wadanka koo iyo tobnaad waa imaaraadka carabta wadanka labiyo tobnaad waa malaysia wadanka saddexiyo tobnaad waa sacuudi carabiya wadanka afariyo tobnaadna waa koonfur africa oo maxamed aa ka warqabto koonfur africa inay ka mid tahay wadamadan dhaca wadamadan dhaca qaaradan africa oo cudurka uu si ba-an uu u saameeyey wasaaradda caafimaadkuna waxa ay sheegtay in waxa oo dhan ay kaga gol leedahay sidii cudurkan dalka looga xakameyn lahaa waxaa kaloo jira in wasaaraddu ay mar kasta baaq ku jeedinayso in muwaadiniinta soomaaliyeed ee gudaha wadanka ku sugan ay la soo xiriiraan lambarka gaaban ee ah afar afar sagaal kaa oo qof kasta oo isku arka qandha ama wax la mid ahoo u eg cudurka coronavirus oo lambarkaas la soo xiriiro gurigiisana uusan kasoo bixin oo isku karantiilo si gargaar caafimaad loogu sameeyo waxaa kaloo jira dadaalo kale ay waday xukuumadda soomaaliya oo la xiriira ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya waxa uu habeen ka hor uu la kulmay bahda caafimaadka waxa uuna aad ugula dardaarmay sidii bahda caafimaadka ay gacan weyn uga geysan lahayd sidii wacyigelin guud loo siin lahaa bulshada soomaaliyeed oo la xiriirta cudurkan waxaa bulshada loogu baaqayaa in ay joojiyaan isku imaatinka faraha badan sida shacabkan soomaaliyeed waa taqaana maxamedow meel waliba way iskugu imaanaya waxaa laleeyahay isku imaatinka faraha badan waa inaad joojisaan sidoo kale markii aad iska dareentaan waxyaabo la xiriira qandhooyinka waa in qandhada ama dee xanuun u eg coronavirus waa inaad mar kasta xiriir aad la soo sameysaan ayaa laleeyahay bahda caafimaadka maxamed waxyaabaha kale oo jira oo lagula talinayo bulshada waxaa ka mid ah weli wasaaradda caafimaadka ee soo saareysaa fariimo la xiriira qofka isagoo caafimaad qaba xataa in toban sikin kadib inuu gacmihiisa ku dhaqo oomo ama dee waxyaabaha kale jeermisdilaha ah ama saabuun inuu qofka gacmihiisa uu badanaa uu ku dhaqo sidoo kalena taataabashadii badnaa oo qofku uu mar waliba isku samayn jira waa inuu daayaa siiba dee dhinaca wejiga waxaa kaloo jira in lasoo saaraya talooyin kale oo la xiriira in qof waliba qofka kale oo u sheegaa sidii caafimaadkiisa maxamedow uu uga taxadari lahaa
waa mahadsantaha cabdisaaq shiina ayuu kaasi ahaa haddaba waxaa jira baaqyo dowladda iyo dowlad goboleedyada kasoo baxaya oo ku aadan in ganacsatada ay u naxariistaan shacabka wasiirka wasaare wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ee hirshabeelle oo waraysi siiyey radio muqdisho ayaa ganacsatada kula dardaarmay bismillahi raxmaan raxiim dhammaan madaxda iyo shaqaalaha radio muqdisho marka hore waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin maanta waxaa kulan isugu yimid wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha uu ka joogay wasiiru dowlaha iyo anigoo ah wasiir ku-xigeenka iyo wasaaradda waxaan ka kulannay xafiiska wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha kulan dheer kadib waxaa kulanka nagula soo biiray rugta ganacsiga ee gobolka shabeellaha dhexe runtiina saad og tahay dhowaan waxaa baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle uu meel mariyey ama uu ansixiyey sharciga sumadaha iyo shatiyada maxaa la dhahaa wasaaradda ganacsiga runtii sharcigaas oo wax badan oo badan badan wasaaradda ka xayirayay oo shaqo ah ganacsatada guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeellena waxa ay u baahi qabeen sharcigaas in la meel mariyo maadaama ay rabaan inay helaan shuruuc kala xididaya maamulka iyo weliba ganacsatada runtiina dhammaan wadahadaladii aan halkaas ku yeelanay oo wakti badan socday waxaan isku afgaranay in ay guud ahaanba isusoo diiwaangeliyaan ganacsatada magaalada jowar kuwa waaweyn ee shirkadaha leh iyo sidoo kale kuwa yaryarka ah sidoo kale injooyada kuwa privatka iyo kuwa non privatka labadaba inay iska soo diiwaan geliyaan xafiiska wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha runtiina muddo waxaan u qabanay bil ah muddadaas bisha ah ciddii isku soo diiwaan geli weysana runtii wasaaraddu waxay u aqoonsanaysaa hay-ad ama ganacsade markaas aan diyaar u ahayn in uu ka howlgalo gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo markaasna dhammaan ay kala noqon doonto ruqsadihii horeyto wasaaradda ay u siisay qaarkood shirkadaha ganacsiga ee ka howlgala dowlad goboleedka hirshabeelle hab noocee ayay ganacsatadu isku diiwaangelinayaan guud ahaan dadka ka ganacsada ee hirshabeelle magaalada jowhar ayay imaanayaan mise goobahooda ayaa loogu tagayaa
aad baad umahadsan tahay waxaa jirta degmooyin iyo deegaano badan oo xor ah oo dowlad goboleedka hirshabeelle wasaaradduna waxay ku leedahay xafiisyo qeybo ka mid ah sida magaalada beledweyne magaalada bulubirte magaalada jalalaqsi magaalada jowar magaalada balcad runtii magaalooyinkaas waa magaalooyinka imika ugu waaweyn dowlad goboleedka hirshabeelle sidoo kale waxaa iyana jirta degmada cadalle iyo degmada warsheek in sidoo kale xarumo aan ku leenahay xarumaha dhammaan dowlad goboleedka hirshabeelle ee wasaaradda ganacsiga ay ku leedahay ayay iska diiwaan gelinayaan ganacsatada oo ay tegayaan waxaana warqada ugu dambeysa ee ruqsada siinta ama fasaxsiinta lagu bixin doonaa magaalada jowar xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle xarunta lagu ahaa dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana sidoo kale gebi ahaan baan ugu baaqnay shirkadaha isgaarsiinta iyo shirkadaha kale ee ganacsiga kuwa xawaaladaha oo iyagu inta badan ah kuwa aad ugu dhaga adeega amarada ay soo bixiso dowladda hirshabeelle waxaan farayaa maantana lagu amray iyadoo si toosa warqado quseeya iyagu lagu geyn doono islamarkaana la xiri doono goobahooda ganacsiga ah waa shirkadaha isgaarsiinta iyo shirkadaha xawaaladaha muddo shan iyo toban maalmood gudahooda ah haddii iskasoo diiwaan geli waayaan xafiiska ee wasaaradda ganacsiga in gebi ahaanba la xiri doono goobahaas ganacsiga ee ku yaala dhammaan dowlad goboleedka hirshabeelle ee si markaasi ee loo laba jibaaro ee daqli ururinta ee ee maxaa la dhahaa loo kobciyo dhaqaalaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo shirkii ugu dambeeyey ee degdega ahaa ee lagu ansixinayay miisaaniyadda ee wasaaradaha dhammaanba ay isku afgarteen in la kobciyo ee daqli ururinta ee uu goobjoogna uu ka ahaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle awaamiirtooda ayaanu ku shaqaynaynaa ee waxaana faraynaa mar kale iyo mar kale aan ku celinaynaa ganacsadayaasha ganacsada waaweyn ee maxaa la dhahaa magaalada jowar iyo guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle in muddadaasi ay isu soo diiwaan geliyaan bisha gudahooda ee intaa ayaan faraynaa sidoo kale waxaa jirtay eh, laisku soo hadal qaaday eh, waxaa jiray in rog ganacsi eh, gobolka shabeellaha dhexe ee dhawaan eh, lagu doortay Eh, marka laga tago rugta ganacsiga gobolka shabeellaha dhexe inaysan jirin eh, rug kale oo ganacsi oo eh, lagu matalayo eh, dowlad goboleedka hirshabeelle wasaaraddu ay aqoonsan tahay waxaa jirtay eh, dad markaas eh, ku qaraabanaya ama markaa eh, ku qawleysanaya eh, in ay iyagu matalaan eh, rugta ganacsiga ee dowlad goboleedka eh, hirshabeelle eh, waxaan eh, farayaa ama aan ugu baaqayaa ama aan ku wargelinayaa hay-adaha eh, dhammaan beesha caalamka iyo hay-adaha kale ee qusayso arrintaas in aysan jirin rug ganacsi oo dowlad goboleedka hirshabeelle ay aqoonsan tahay waaya wasiir eh, shirkaaga jaraa'id waxaa ku jiray eh, markaad u yeereysay ganacsatada inay soo diiwaangeliyaan in aad la socodsiin doontaan eh, isbedelo dhinaca sicirka suuqyada eh, hirshabeelle ku yimid maxay yihiin isbedelada eh, suuqyada ku yimid Eh, aadaan umahadsantaa weriye runtii eh, saad og tahay waxaa jirta eh, maalmahan in eh, la hakiyey inta badan eh, duulimaadyadii eh, caalamiga ahaa iyo kuwii kale eh, marka ay ku imaanayeen eh, muqdisho iyo dowlad goboleedkaba eh, iyadoo si toos ay diyaarada anaga nagu imaan jireen ay jirtay eh, magaalada nairobi oo kale ay duulimaad eh, maalin kasta eh, jowar ay ku imaan jireen iyo beledweyne Eh, runtii eh, waxaa jira sidoo kale eh, culeysyo oo uu ku yimid dhanka sarifka ee lacagaha qalaad eh, hoos u dhac ballaaran uu ku yimid eh, iyadoo wax walbana eh, allah naga naajiyey uu sabab u yahay covid nineteen ama covid sagaal iyo toban eh, oo runtii ah cudur fara badan ku haya eh, guud ahaan beesha caalamka eh, ummadda islaamka ah allah ka najiyeyo allah naga badbaadiyo eh, marka si aan gacmaha isu qabsanno eh, hoosna uusan u dhicin eh, dhaqaalihii eh, eh, dowlad goboleedka hirshabeelle ama dhaqaalihii shacabka soomaaliyeed uusan u burburin eh, saan ognahay eh, wadamadii awoodda lahaa ee ku faanayay in awood badan ay leeyihiin ayaa dhaqaalahoodu eh, waxaad arkaysaa in eh, bilino dollar lagu kordhiyey eh, marka annaga ma hayno lacagaan ku kordhino laakiin waxaan isku celcelinaynaa eh, ganacsiga eh, iyo qiimaha eh, marka eh, sicirka uu marayo ayaan isku celcelinaynaa si eh, bulshadana ay u khasaarin shacabkana ay u helaan marka eh, adeegyadii ay u baahnaayeen eh, ganacsatada eh, suuqyada halkaasi ku lah soo ma ahayn kuwa bixiya canshuuraha eh, maxaysana tahay hadda inaad eh, ugu baaqdaan in ay mar kale ay soo diiwaangeliyaan maadaama ay yihiin canshuur bixiyaal
Eh, aad baad umahadsan tahay eh, runtii dowlad goboleedka hirshabeelle eh, ma jirto wax canshuur dhaba
waa hagaag waxa uu ahaa ee wasiir ku-xigeenka ganacsiga ee hirshabeelle oo inoo warramayay guudahana dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka ayaan intaa kusoo gabagabeynaynaa
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon doon ma ka maaranta